casharka tobanaad sidee baad u garan karta waddada runta ah oo ilaah inoo geysa kow miyay jirtaa wado kaliya oo ilaah inoo geysa ciise dadka ilaah jecel wuxuu baray wado kaliya oo ah diin kaliya oo run ah waxay la mid tahay wado ku geynaysa nolosha weligeed ah oo waddadaas ciise wuxuu yidhi kuwaa helana waa yaryeen mateyos toddoba afar iyo toban ilaahay wuxuu aqbala kuwa cabuudaddoodu ka timid erigiisa runta ah oo keliya dad kastoo dhan oo sii run ah ilaahay u cabuuda waxay ku socdaan waddada keliya oo ilaahay aqbalo
yohanna afar labaatan iyo saddex iyo labaatan iyo afar waxaa ku qoran laakiin sacaddii baa imaanaysa waana joogta imankaada markii cabuudiyaasha runta ahi ay aabbaha ku cabuudi doonaan ruuxa iyo runta waayo aabbuhu wuxuu doonayo cabuudiyaashaasoo kale ilaah waa ruux kuwa cabuuda isagana waa inay ku cabuudan ruuxa iyo runta yohanna afar iyo toban lex waxaa ku qoran markaasa ciise wuxuu toomas ku yidhi anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggaygu ku yimaado maaxe efesos afar afar iyo shan waxaa ku qoran haddaba waxaa jira jir kaliya iyo ruux kaliya hataa sidaa idinka laydinkugu yeeray raajo keliya xagga yeeristiinni oo waxaa jira rabbi keliya iyo iimaan keliya iyo babtiis keliya
laba ciise muxuu ka sheegay kirishtaanka beenta ah ciise digniin buu ka bixiyey inay nebiyo been ah duulayn doonaan diinta kirishtaanka cabuudaddooda dusha waxay uga eg tahay mid run ah kiniisadahooduna waxay sheegtaan inay yihiin kirishtaan laakiin sidee baa dadkaas run ahaan lagu garan karaa waxay yihiin cibaadadda runta ah oo keliya baa keenta dabeecadaha iyo faalalka kirishtaanka daacadda ah
matayos toddoba saddex iyo toban ilaa labaatan iyo saddex waxaa ku qoran iiridda ciriirsan ka gala waayo iiriddu waa weyn tahay jidkuna waa ballaaran yahay kan xagga baabi'ida u kac oo kuwa ka gala waa badan yihiin waayo iiriddu waa ciriirsan tahay jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kac kuwa helaana waa yar yihiin iska jira nebiyada beenta ah kuwa idinku imaanaya iyagoo qaba dharka iidaad laakiin hoosta ka ah yay wax boobaysa midhahooda ayaad ku garan doontaan canab malaga gora geed qodxan leh berdena malaga gora yamaruuga sidaasa geed kasta oo wanaagsanu midho wanaagsan u dhala geedkii xumina midho xun u dhala geed wanaagsanu midho xun ma dhali karo geed xumina midho wanaagsan ma dhali karo geed kasta oo aan midho wanaagsan dhalin waa la jara oo dabka lagu tuuraa sidaa daarteed waxaad iyaga ku garanaysan midhahooda ma aha qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwaa boqortooyada jannada gelaaya laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa gelaaya maalintaas qaar badan baa igu odhan doonaan rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniyo ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaa ku odhan doona weligay idinma aqoon iga tega dembi falaayelow
saddex sidee baa lagu garta kuwa ilaahay siiruun ah u caabudo baal eeg shantan wax oo lagu garto waxay aqbalsan yihiin inuu kitaabka quduska yahay ereyga ilaahay waxay ku dadaalaan inay ku noolaadaan tacliintiisa iyo amaaraddiisa diin run ah way ka duwan tahay diin ku saabsan fikradaha binu-aadanka kuwaa ilaahay sii run ah u cabuudo waxay dadka ku wacdiyaan bay ku dhaqmaan
yohanna toddobiyo toban toddobiyo toban waxaa ku qoran ayaga qudus kaga dhig runta erigaagu waa rune timoteyos labaad saddex lixyo toban iyo toddobiyo toban waxaa ku qoran qornin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo xagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada in ninka ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan
waxay ikhtiraamaan magaca ilaahay oo ah yehowa ciise ilaahay magaciisuu xusmeeye waayo dadku bare wuxuuna dadka ku caawiyey inay isaga bartaan oo inay u dukadaan inuu magaca ilaahay qudus ahaado meeshaad degan tahay diintee baa magaca ilaahay dadka barta
yohanna toddobiyo toban lex waxaa ku qoran magacaagan u muujiyey dadkii aad dunida iga siisay kuwaagii bay ahaayeen oo anaad ii siisay iyaguna eragaagay xaajiyeen rooma toban saddex iyo toban iyo afar iyo toban waxaa ku qoran waayo kuwa alla kii magaca rabbiga ku barya waa badbaadi doona haddaba siday bay ugu baryi doonaan kan anay rumaysnayn oo siday bay u rumaysan doonaan kan anay maklin oo sidee bay u makli doonaan haddii aan la wacdiyin
waxay ku wacdiyaan boqortooyada ilaahay warka wanaagsan oo ku saabsan boqortooyada buu ilaahay ciise u soo diray inuu ku wacdiyo ilaahay boqortooyadiisa oo keliya baa ah raajada binu-aadanka intuu noola oo dhan buu ciise boqortooyada dadka kala hadli jiray wuxuuna yidhi inay raaciciyaashiisa ku wacdihi doona haddii uu qof kala hadlo boqortooyada ilaahay diintee baad u malaysay inuu haysto
mateyos labaatan iyo afar afar iyo toban waxaa ku qoran oo injiilkan boqortooyada ayaa dunidoo dhan lagu wacdihi doonaa inuu marag u noqdo qurumaha oo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa iimaan doonta ayagoo dunidan sharka leh ka mid ma aha kuwaasii run ah ilaahay u cabuudo kama qayb qaatan arrimaha siyaasadda iyo dagaallada dadka ka dhexeeya kumana daydan dunidan caadooyinkeeda iyo dabeecaddeeda xun
yacquub afar afar waxaa ku qoran dhilayo iyo dhilooyin yahow miyaydnan garanayn inay saaxiibnimada dunidu ilaahay la col tahay sidaas daraadeed kii kasta oo doonaya inuu saaxiib la ahaado dunida ilaah buu la col noqda
waxay isu qabaan jacayl yaa badan qolo walba inay ikhtiraamam bay ka bartaan ilaahay erigiisa diimaha beenta ah aad bay u taageeraan dagaalada khuruumaha laakiin kuwa cibaadada runta leh sidaasoo kale ma yeelaan kirishtaanka runta ah wakhtigooda iyo maaliyadoodaba dadka kale bay ku kaalmeeyaan
yohanna saddex iyo toban soddon iyo afar iyo soddon iyo shan waxaa ku qoraan waxaan idin siinayaa khaynuun cusub oo ah waa inaad isjeclaataan sidaan idin jeclaaday idinkuna waa inaad isu jeclaataan sidaasay dadkoo dhammu idinku garan doonan inaad hertaydii tihiin haddaad jaceyl isu qabtaan yohanna koowaad afar labaatan waxaa ku qoran haddii qof yidhaahdo ilaah waan jeclahay oo walaalkiis necab yahay waa beenaale maxaa yeelay kanaan jeclayn walaalkii u arko sidee buu jeclaan karaa ilaaha uusan arag
afar miyaad garan kartaa diinta runta ah diintee bay tacliinteedoo dhan ku sallaysan tahay eriga ilaahay teebaa magaca ilaahay xusmaysa mide baa sheegta inay boqortooyada ilaahay tahay raajada keliya ee bini'aadanku leeyihiin kuwee baa ka dheeraada dagaal oo ku dhaxmo jaceyl baal maxaad u malaysaa
yohanna koowaad saddex toban ila labaiyo toban waxaa ku qoran tan ayay carruurta ilaah iyo carruurta ibliisku ku kala muuqdaan ku alakii aan xaqnimo faalin ma aha kan ilaah oo waxaa la mid ah kan aan walaalkii jeclayn okaanu waa warkii aad tan iyo bilowgii maqlaysen kaasoo ah inaynu isjeclaanno oo aynan ahaanin sidaa khabiil oo ahaa kan sharka leh oo walaalkii dilay oo muxuu u dilay waayo shuqalladiisu waxay ahaayeen shar oo kuwii walaalkiisna hah bay ahaayeen